Maamul ku-xigeenka degmada Salaxley ayaa deeq raashin ah ku wareejiyay ilaa laba boqol qoys oo danyar ah kuwaasoo ku nool deegaanka Kamtuug oo hoos yimaada isla degmada Salaxley. Deeqdani oo ka kooban noocyada kala duwan ee raashinka daruuriga ah ayaa loogu taageerayay qoysas nugul oo wajahaya duruufo nololeed oo adag. Deeqda raashinka ayaa ka koobnayd bariis, bur, saliid iyo sokor iyo baasto, waxaana ujeedadu ahayd in lagu yareeyo culayska nolosha ay haysato qoysaskaasi gaar ahaan xilliyada abaaruhu saameyn xoog ku yeesheen nolosha dadka deegaanka. Maamul ku-xigeenka degmada Salaxley, Maxamuud Bedel Guuleed ayaa wareejiyay deeqdan raashinka ayaa sheegay in ay ka go'an tahay maamulka degmada Salaxley inuu si dhow ula socdo xaaladda dadka nugul gaar ahaan kuwa ku nool tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada degmada.
iyo cid kasta hay-ad dowladda imaaraadka carabta oo raashinkan quruxda badan ee noocyada kala duwana soo bixisay waxaan salaamayaa odayaasha tuuladan kaamtuug guddoomiyaha iyo guddida waxaa kaloon aad u salaamaya agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha cashuuraha iyo shaqaalaweynaha dowladda hoose oo aad nogala shaqeeya hawshan waxaan halkan maanta aan ku wareejinayaa ammaano lay soo dhiibay oo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha hay-adda aafooyinku ii soo dhiibeen oo ah laba boqol oo qoys raashinkooda dhammaystiran halkan waxaa yaallaa siddeed meelood oo min shan iyo labaatana waa laba boqol marka siddeed meelood lagu dhufto shan iyo labaatan waxaan doonaya inaan ku wareejiyo waxda arrimaha bulshada iyo guddoomiyaha tuulada kaamtuug sarhaye waxaan kaloon doonayaa inay iyagu igala wareegaan agaasime waxaad igala wareegtaan iyo guddoomiye laba boqol oo qoys raashinkooda dhammaystiran bariiskii sonkortii daqiiqdii saliiddii caanihii iyo timirtiiba maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobanka bisha tobnaad laba kun iyo shan iyo labaatan waxaynu joognaa deegaanka kaamtuug oo ka tirsan degmada salaxley halkaas oo aanu deegaanka ugu qaybinayno raashin ka kooban laba boqol oo qoys oo ay soo bixisay hay-adda kayadka qaranka ama hay-adda namford deeqdani raashiinka ee lagu wareejiyay qoysaska deegaanka kaamtuug ayaa ah kaalinta maamulka degmada salaxley ee ku aadan u gurmashada shacabka dhibaataysan